مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qeybta lix-iyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
كانوا على قمم الجبال معالما فانهال فوق الأمجدين تراب ونظرت بعد تأمل في وجهها فإذا المحاسن كلهن سراب
mid ka mid ah tiirarhka dowladda islaamiga ay ku taagan tahay waa cunsurka bashariga ah ee ay tahay inuu qabto hawsha laga soo bilaabo mas-uulka sare ee maamulka islaamiga ah ilaa askariga ugu yar sidaa darteed haddii dadkaasi shaqada loo dhiibtay ay sideeda uga soo dhalaalaan waxay ka dhigan tahay in xadaaradda islaamiga si waaqici ah looga taagay dhulka markaad u fiirsato xigmadda uu allaah u abuuray basharka ee ah in uu ku imtixaano nolosha adduunka si loo fiiriyo midka ku guulaysanaya imtixaankaas oo kii guushu raacdo loo ballanqaado abaalmarin aakhiro kii ku dhacana loogu goodiyo halaag waxaad arkaysaa in mas-uuliyaadka dowladda islaamiga ay farac ka tahay ammaanada guud taasoo nafafyaalka insaanka loo soo bandhigay markii ay ku jireen dhabarka aabbahood aadam وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ictiraafkaas wuxuu aadanuhu ku qiray rubuubiyadda allah isaga oo og khiyaar la siiyey caqligiisuna dhammaystiran yahay waxaana sidoo kale daliil u ah in insaan walba uu ku dhasho fidro saliim ah iyo in loo soo bandhigay inuu xambaaro ammaanaadka isla ammaanaadkaasi wuxuu allaah u soo bandhigay samaawaadka iyo dhulalka balse way iska diideen inay qaadaan laakiin insaanka ayaa qaaday jahliga haysta dartii allah subxaanahu wa tacaala wuxuu arrintan uga hadlay suuradda al axsaab إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ammaanada waxaa loogu yeeraa wax walba oo la hoos dhigo insaanka danta laga leeyahayna ay tahay inuu xafido oo uu dhowro dhowritaankaas iyo ilaalintaasna waxay noqonaysaa ammaano maamulka iyo mas-uuliyaadka ay leeyihiin muslimiinta ayaa ka mida ammaanaadka ugu waaweyn ee suran luqunta dadka ammaanaadkaasi loo dhiibay waxaana si isku mid ah u xambaaray mas-uulka ugu sarreeya ee dowladda islaamka ilaa askariga ugu yar shaqo walba oo laga dhex qabto dowladda islaamka oo ay dowladdu leedahay waa mas-uuliyad iyo ammaano gacanta loo geliyey qofka muslimka ah ayna tahay inuu sida ugu wanaagsan u dhowro iyadoo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu dareemayo culayska mas-uuliyaadka iyo ammaanooyinka dowladda islaamiga ah ayuu saxaabadiisa uga digaya inay u hanqaltaagaan mas-uuliyaadka waana fariin sidoo kale ku socota qof walba oo muslim ahi saxaabiga abidar waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulkii allow miyaadan shaqo ii dhiibayn markaas buu rasuulku gacantiisa garabkayga ku dhuftay wuxuuna igu yidhi abaadarow waxaad tahay qof taag daran shaqaduna waa ammaano maalinta qiyaamana waxay noqon doontaa halaag iyo shallayto ilaa qofkii ku qaata xaqeeda mooyaane oo guta wixii lagu lahaa abuu hureyre radiallaahu canhu waxa uu yidhi ayaan ka mid ah maalmaha iyadoo uu sheekaynayo rasuulka salaallahu calayhi wasalam ayaa waxaa yimi nin reer baadiye ah markaas buu ku yidhi goormay dhacaysaa saacadda qiyaamaha rasuulka salaallahu calayhi wasalam sheekadiisii ayuu iska sii watay qaar ka mid ah dadkii waxay yidhaahdeen wuxuu maqlay waxa la yidhi wuu kiraahaystay waxa la yidhi qaarna waxay yidhaahdeen maanu maqal markii uu rasuulku dhammaystay hadalkiisii waxa uu yidhi aawey ninkii i weydiinayay saacadda qiyaamaha ninkii reer baadiyaha ahaa ayaa yidhi waa aniga rasuulkii allow rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxa uu yidhi haddii ammaanada la dayaco waxaad sugtaa saacadda qiyaamaha wuxuu ku yidhi qaabkee bay noqonaysaa dayacaadda ammaanada wuxuu yidhi rasuulku salaallahu calayhi wasalam haddii talada gacanta loo geliyo qof aan ehel u ahayn sugo saacadda qiyaamaha haddaba maadaama mas-uuliyadda yar iyo midda weynba ay sidaasi u halis badan yihiin ayaa waxay dhanka kale shareecada islaamka ajar iyo fadli weyn u ballanqaaday ciddii ku gudata xaqeeda oo ka soo dhalaasha rasuulku salaallahu calayhi wasalam markii uu tilmaamayey dadka maalinta qiyaamaha hoos harsan doona harka allaah wuxuu ka mid dhigay imaam caadil ah waxaana soo gelaya cid walba oo qabata mas-uuliyad ay muslimiintu leeyihiin ha yaraato ama ha weynaato cadaaladana ku hagta shaqadaasi haddaba si aysan u dhicin in qofka loo dhiibayo mas-uuliyad lagu xusho hab baalmarsan diinta islaamka waxaa jira astaamo ay tahay in qofka lagu xusho waxaana ka waramaya a-sheykh mahad abu cabdiraxmaan mas-uuliyaadka caamka ah ee muslimiintu leeyihiin way ka ammaanaya xil culus yihiin mas-uuliyaadka shakhsiga ee uu qof ku maamulaya gurigiisa ama ganacsigiisa ama wixii la mida taasi waxay keensanaysaa in ammaanadaas marka horeba loo dhiibo qof la isleeyahay wuu ka soo dhalaali karaa kartideeda iyo ammaanadeedana wuu leeyahay markaad u fiirsato qur-aanka iyo sunnaha waxaad arkaysaa in qofka loo dhiibiye mas-uuliyadda ay tahay inuu yeesho laba tilmaam oo muhim ah waa karti iyo ammaano qisadii nebi shucayb iyo nebi muuse dhex martay suuratlqasasna ku taalla waxay gabadhii shucayb ku tiri aabbaheed yaa abat ista'jirhu inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin qof hawl loo dhiibto waxaa ugu wanaagsan ninka awoodda u leh qabashada hawshaas sidoo kale leh ammaanadeeda waa labada tilmaamood ee lagu xusho qofka loo dhiibayo mas-uuliyadda imaamu sacdi wuxuu leeyahay labadan tilmaamood waa inuu ictibaariyaa qof kasta oo dadka hawl u dhiibahaya khalalka iyo duldulaalada waxay ka yimaadaan labadaa tilmaam oo qofka laga waayo ama midkood laga waayo balse hadday qofka u kulmaan hawshaas way dhammaystirimsaa insha allahu tacaala sheikhulislaam ibnu teymiya wuxuu isaguna leeyahay alwilaayatu laha ruknaan alquwatu waalamaana faalquwatu fi lxukmi tarjicu ila alcilmi bilcadli bitanfiid alxukm waalamanatu tarjicu ilaa khashyat illahi tacaala subxaanah wilaayada iyo maamulku waxay leeyihiin laba tiir waa awood iyo ammaano awoodda maamul waxay u noqonaysaa in qofku cadaaladda yaqaano marka uu xukunka fulinaayo ammaanaduna waxay u noqonaysaa alla ka cabsiga qofka kartidani waa midda keensanaysa in qofkani oo hawshii sidii loogu talagalay u qabto ammaanaduna waa tan keensanaysa in qofka hawsha loo dhiibay uu alla uga cabsado subxaana wa tacaala labadaa oo isbiirsadana waxay qofka mas-uuliyadda loo dhiibay ka dhigaysaa allah idankiis inuu ka soo dhalaalo hawshaas mas-uuliyaddana ikhwaani fillaah keliya maahan in qofka hawl gaar ah oo mas-uul looga dhigay uu isagu noqdo hawshaas ninka gacanta ku haya laakiin waxaa mas-uuliyadda soo gelaysa hawl waliba oo qofka muslimka uu gacanta kula jiro qofka mujaahidka ah ee xaraasada ku jira waa mas-uul wuxuu mas-uul ka yahay amniga walaalihiis walaalka mujaahidka ah ee xisbada ah wuxuu mas-uul ka yahay ilaalinta amniga muslimiinta walaalka caafimaadku waa sidoo kale kan ciidanka ah kan amniga wahaluma jar adigu qofkaa doonta soo qabo qof kasta oo hawl ay muslimiintu leeyihiin qabanaya loona wakiisho mas-uuliyad ayaa saaran waana inuu mas-uuliyaddaas u gutaa qaabkii loogu talagalay oo ugu wanaagsan marka laga hadlayo shaqooyinka iyo howlaha loo qabanayo dowladda islaamka ee ay muslimiintu leeyihiin ma ahan kuwo kala dhaca marka la eego xagga muhiimadda qof walbana waxaa la gudboonay inuu si hagar la-aan ah uga soo dhalaalo dhufayska lagu aadiyey inta awooddiisa ah sida ay culimmadu sheegayaan mujaahidka ku jira furimaha hore ee difaacaya maamulka islaamiga ah haddii uu hawshaasi ka soo dhalaalo waxa uu leeyahay ajar weyn kan magaalada jooga ee ka shaqaynaya xafiiska garsoorka isagana waxa uu leeyahay ajar weyn haddii hawsha loo igmaday uu sideeda kaga soo baxo arrinta muhiimka ah ee mudan in aad loogu baraarugo ayaa waxay tahay in waxa dadka kala fadilayahay xagga camalka ay tahay niyadda filashada ajarka iyo nafhurka qof walbana qofka uu ka dadaal badan yahay waa uu ka ajar badan yahay sida aan allaah uga rajeynayno qofka haya mas-uuliyad ay muslimiintu u igmadeen waxaa la gudboonay inuu ku dadaalo sidii uu ku horumarin lahaa shaqadaas ay muslimiintu u dhiibteen taasina waxay ku imanaysaa in fakarkiisa wakhtigiisa iyo xooggiisaba uu geliyo shaqadaas islamarkaana aanu ku mashquulin shaqooyin kale oo uu islaamku dad kale u dhiibtay waxyaabaha ugu halista badan ee uu islaamku la dagaalamayo waxaa ka mid ah ku tagrifalka hantida caamka ah taasoo ay dowladaha jaahiliyaddu caan ku yihiin sheekh mukhtaar abu subayr shahaadadiisa alleha ka aqbalo eh waxa uu ka waramayaa arrintaas iyo dhibaatada ay leedahay hantida caamka oo la ilaaliyo gaar ahaan hantida jihaadka iyo addowla alislaamiya iyo camalka islaamiga si gaara u khusaysa runtii arrintaasna waa arrin meel weyn kaga jirta shareecada islaamka iyo dhaqankii salafkeena ridwaanullaahi calayhim dhanka kalena waxa weeyaan innagu mujtamac ahaan mujtamaca soomaalidu waxyaalaha danta caamkaa way ku liitaan aad ayay ugu liitaan oo waxaa laga yaabaa qofku dantiisa gaarkaa wuu yaqaana wuu ka fikiraa laakiin dan guud curfina uma laha iyo dhaqan bal waxay gaadhaba dadku inay u yaqaanaan waxa caamka am yahay wax yacni xoole iska dayacan oo nin waliba meeshii uu ka soo gaadho uu ka qaadanayo waata keentay dadka siyaasiyiintooda bal xataa bacda alxarakaat alislaamiya in waxyaalaha caamka lagu hirdamo oo ninka maanta siyaasad u dagaalamaya haddii aanu hunguri iyo wax caamuu dhaco ka raadinaynin waxaa laga yaaba qofka ismaba lura inay si caadi isaga noolaan lahaa hadduu u arko mas-uuliyadda ina culays iyo dhib iyo qofku in isagu wakhti iyo maskax iyo naf iyo maal bixiyo laakiin aragtida ah inay dadku u arkaan mas-uuliyaadku inay yihiin wax damac lagu xaqiijiyo ayaa waxay keenaysaa dadku markaa inay ku tartamaan ay ku dagaalamaan oo isku hirdiyaan innaga markaa waxa la rabaa ka muslimiin ahaan in aan dhaqanka islaamiga noolayno ummaddeenna muslimkaa ee soomaaliyeedna lagu dhex faafiyo oo dadka la baro qofku isaga ayaa la rabaa waxa caamka inuu wax ku bixiyo naftiisa bixiyo wakhtigiisa bixiyo maskaxdiisa maalkiisa oo ku bixiyo sidaas ayaa markaa ahdaafta waaweyn lagu xaqiijiya laakiin hadduu qof waliba isleeyahay wixii caamkaa adigana qayb baad ku leedahay yaan lagaa badsan ama mustawe qof ama mustawe qoys ama mustawe beelaad ama mustawe degaan waxaa imanaysa markaa dantii caamka inay halkaa ku dunto hadafkii guud ee kii gaar labadiiba isla lumaan markaa waxaa la odhan jiray karis xun iyaduna ku waxla marka waxa weyaan haddii tii caamkaadaad hadlayso tii gaarka ahaydna ka hadhi mayso marka waxaa la rabaa arrinkaa inaan dhug iyo dareen u yeelanno iska dhaaf nimankan siyaasiyiinta ama worlordhiska ahe xataa asaxwa alislaamiya kamay badbaadin arrimaha xarakaad badan ayaa arrimaha u dumay annagana maxaa yidhi ceel maa laga sameeyo meelhebla masaajid meelhebla maa laga sameeyo madrasad meelhebla maa laga sameeyo hebel baa meel loo diray marka caqliyadda noocaasoo tamaca waa inay ka suusho adhaanta dadka mushaahidiinta jihaadku waa tadxiya waa badlu nafsi wa nafiis nafya maalba in la bixiyo wakhtigunu bixiyo qofku waa inuu isagu isdiyaariyo oo hubkiisa iyo qalabkiisa iyo wuxuu ku soo dagaalama uu keensado hadduu waayo markaa ha la arko oo markaa wixii caamka ah laga diyaariyo laakiin waa inaanay asal ahayn qofku intuu wax yaroo xitaasta gadaal marsado inuu isagoo soolana oo caddaysima intuu yimaado uu yidhahdo hadda anigu waan iskeenay waxaa la rabaa nafyo maalba qofku inuu keeno oo dhaqankaa waxoogaa aan ka korno alla subxaana wataala kitaabkiisa casiiskaa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil xaq darro xoolaha dhexdiina ha ku cunina cumar ibn khadaab radiallahu canhu ardaa namaadijta ka mida diintana ay soo saartay ee carbisay dadka muslimiintaana tusaale u ah dadkii uu rasuulku inoo dardaarmayna ka mid ah inaan ku dayanno markii uu khaliifka noqday ayaa hadalladan ayuu yidhi la yaab kale wuxuu yidhi innii anzaltu maal allah minii bimansilati maali اlyatiim fain istagnaytu cafaftu canhu wain iftaqartu akaltu bilmacruuf wuxuu leeyahay cumar radiallahu canhu ardaa in istagnaytu cafaftu canhu wain iftaqartu akaltu bilmacruuf maalkan haddii aan ka deeqtoomana waan ka dhowrsoonaanaya haddii aanu ilaahay ii baahin anoo hawshii muslimiinta ku mashquulsan haddana baahidaydiina aan si kale u maaraysan karo waan ka dhowrsoonaanaya hadday dantu igu kelifto oo awal hore in laygu iska xoogsan jiray oo suuqaasu tegi jiray oo aan ka mashquulo danahayga gaarka ahaa baahiduna ay igu qasabto inaan u baahdo maalkii caamka ahaa akaltu bilmacruuf yani wixii markaa aan ka maarmi waayo ayaan ka isticmaalaya waxaanan ka dhigay wihi sida maalul yatiimka oo kale alasoo qur-aanka kuma odhan sida man kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiira falyaaku bilmacruuf rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh arrimaha aad ayuu uga digey oo xadiiskii bukhaari warinaya wuxuu lahaa ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illaahi bikayri xaq falahum annaaru yowma alqiyaama waciid ka adag ma jiro wuxuu leeyahay rag hantida alle subxaana wa tacaala ku takrifalaya oo si khaldan u isticmaalaya kuwaasi waxa weeye naar ayay leeyihiin maalinka qiyaama oo xaqdarro ku qaadanaya qofku markaa waxaanu xaq u lahayn inaanu qaadan wixii markaa gacantiisa ku jira hanti caamana inaanu si khaldan u isticmaalin gaadiid bay noqon kartaa hub bay noqon kartaa xafiisyo qalab kombyuutar bay elektroniya noqon kartaa waxay doonta ha noqoto waxaa la rabaa isticmaal hufan oo ku eg baahida danta caamka laakiin qofku haddii wixii caamka ahaa ula dhaqmo wax aan dayacan oo markuu soo idleeyana hadhow uu yidhaahdo bedel bay u baahan tahay waxyaalahaas waa waxyaalaha danta guud ee ummadduna ay ku lunto qofkana aakhiradiisa wax ka soo gaadhayaan marba marka ka dambaysa oo ay ummaddu ka fogaato casrigii nubuwada iyo salafka saalixa ah waxaa hadba ka qaldamayey mafaahiim muhiim u ahaa taagidda xadaaradda islaamka taasoo markii ay u saxantay jiilkii hore u suuragelisay inay muddo kooban cirif ilaa cirif dunida ku gaarsiiyaan dowladda towxiidka mid ka mid ah mafaahiimtaasi burburay waxaa ka mid ah in mas-uuliyadda loo arko culays iyo ammaano taa cagsigeeda waxaa ummadda ku dhex baahay in mas-uuliyadda loo arko manqabo iyo karaamo soo korortay heer ay xaaladdu marayso in la isugu hambaliyeeyo oo la isugu tahniyadeeyo waana mid ka mid ah dhaqamada jaahiliyadda ammaanadu waa culays sidaa darteed inta aan la gaarin nusuusta sharciga ah wuxuu caqliga saliimkiihi keenayaa in la walaaco haddii uu soo kordho culays qofkana hadba inta ay la eg tahay inta uu ka cararo mas-uuliyadda ayuu allah ugu fududaynayaa ammaanadaasi loo dhiibay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaga oo la hadlaya saxaabiga cabdiraxmaan bin samurah ayaa waxa uu yidhi ha weydiisan madaxtinimada haddii lagugu siiyo dalbasho aad dalbatay waa laguu tala saaranayaa haddiise lagugu dhiibo su'aal la-aan waa lagugu kaalmaynayaa mafaahiimta kale ee ka khaldantay jiilashii dambe ee ummadda waxaa ka mid a in qofku dantiisa gaarka ahi ka hormariyo danta guud taasoo keeni karta inay dayacanto hawshii dowladda islaamku lahayd sunne kama ansaxonimow tegay faralkii saarnaaye waa xikmad uu abwaan hore ku tusaaleynayay fiqixumo qofka ku soo darin karta islamarkaana keeni karta inuu sunnooyin kaga mashquulo waajibaadkii saarnaa a-sheykh cabdulilaah waxa uu si kooban uga waramayaa waxa ay shareecada islaamku ka tiri danta gaarka ah oo laga hormariyo midda guud iyo nawaafil lagu mashquulo iyada oo la dayacayo waajib taagan waxaa jirta masaalix baa jirta oo koonkan masaalix qof qofku maslax gaar u leeyahay maslaxo guud ama dan guudna way jirtaa dan gaarana way jirtaa waxaa loo yaqaana maslaxa alcaama iyo maslaxa alkhaasa tee la horumarinaya hadday iska hor yimaadaan waxa weeye ta guud baa la horumarinayaa oo waxaynu ka fahamnay sunnada nebigaan ka fahamnay noloshan oo dhan baynu ka fahamnay taarikhdan ka fahamnay waxaa la horumarinayaa midda caamka ah xadiidkii uu anas ka warinaya nebiga radia allahu canhu oo uu leeyahay iyadoo bil soom tahay baanu safarnay nebiga safar la gallay bishii ramadaan baan la gallay markaasaa qorraxdii baa kululaatay dhul saxaraa la joogay aan hoos lahayn waatuu leeyahay anas kaana akaruna dilan alladii yastadilu bikisaa'ihi kaayaga ugu hoos badan hoos haysta ninka go-is harsanayuu ahaa meel qorrax weeye oo saxaraha ee waddanka carbeed saxaraa la joogay wuxuu leeyahay wa ama aladiina saamuu falam yacmaluu shay-an markii dadkii daalay kuwii soomanaa ee maalintaas ka soomay far bay dhaqaajin kari waayeen markii meel la dego la rabo in la adeego way dhaqaaqi waayeen wa ama aladiina afdaruu fabacasuu rikaaba wamtahanuu wacaalajuu hawshoo dhan iyagaa qabtay iila iyagaa dareeriyo daaqgeeyey waxay kaliila ka yegay teendhooyinka iyagaa dhisay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam dahaba almuftiruuna alyowma bilaajri maanta ajarkii waxaa qaatay raggii afuray marka waxaad garanaysaa raggii walaalahood u adeegay ee khidmeeyey ayaa ka fadli badnaaday ka ajar badnaaday raggii soomanaa iyagoo cibaado gaara naftooda ku kooban samaynayey sheekhan oo faallaynaya wuxuu leeyahay arrintan xadiiskan ka faallaynaya fiihi أن أمر الخدمة في الغزو أعظم أجرا أجر صائم حليه خدمة أرنت لي هذه خدمة ما ديق مركز دقال الوجرة وكأجر بدني آد وكأجر بدني من أجر الصائم قف كسو من أجر كيسة وحكى له كله دليل وحيوتها على فضل الخدمة على النافلة هدي أي لبا أخر كله قد بونادات صون تضوع أنت صون منايد أما الصلاة تضوع تكنيسي shaqa guudna way ku taallaa dan guud baa ku taalla ama maslaxa alcaama waad ka tegaysaa nawaafishii hadday soon ahayd hadday salaad hadday kheyra ahayd waad ka tegaysaa markaa khidmadii muslimiinta ayaad gelaysaa u adeegaysay liannahu nafcagaas waa naf nafcun mutacadi khayr dadka la gaadhaya weeye laakiin hadda adigu iska soontid iska tukatid salaadii nafalka ahayd waa wax adiga quran nafceedu kuu laabanayo rasuulkana sal alla sl waxaa ka sugan inuu yidhi xadiis dheer baan kasoo qaadanaa gobol uu leeyahay walain amshii maca akhin fii xaajatin axabu ilaya min an axtakifa fii hada almasjidi shahra nebigu wuxuu leeyahay inaan walaal la socdo oo raaco oo aan dan las u gudo ayaan ka jeclahay oo aan uga jacayl badnahay inaan masjidkan bildhan ku castikaafo oo fadhiyo ilaahay ku caabudo masjidkuna waa masjidu nabowi waad ogtihiin salaadii si qura inu dhiganto kun salaadood fiimaa siwaa ay u dhiganto marka waxaa la hormarinayaa nafcaga caamka ama danta guud baa la hormarinayaa saas markaa waxa weeye maslaxada guud ayaa daa'iman muqadama ama la hormarinaya marka iyadiyo iska hor yimaadaan iyo maslaxada khaaska ah marka laga hadlayo tilmaamaha uu leeyahay qofka muslimka ah ee qabanaya mas-uuliyad iyo shaqo ay leeyihiin muslimiinta waxaa lama huraan ah inuu ku tilmaanaado sifo kasta oo wanaagsan ah oo ay shareecada islaamku boorisay tilmaamaha ugu horeeya uguna saameynta badan ee ay tahay inuu ku sumadaysnaado qofka qabanaya mas-uuliyad ay muslimiintu leeyihiin nooc kastaba waxaa ka mid ah ammaanada runta cadaaladda isdhuldhigidda turidda iyo dhimrinta iyo inuu camalka alle u khaalis yeelo awooddiisana isugu geeyo in shaqada loo dhiibay uu u qabto sida ugu habboon waxaa sidoo kale ahmiyad gaara leh inuu dhaqan wanaagsan iyo akhyaarnimo kula dhaqmo dadka muslimiinta ah ee ay hawshu kala dhexayso iyo kuwa loo shaqaynayo ee caamada muslimiinta marka laga hadlo ammaanada horay ayaannu u soo qaadaa dhignay ahmiyaddeeda suuragalna ma ahan in shaqo lagu aamino qof qaa'in ah oo aanan ilaalinayn ammaanada runtana waa mid ku lamaan ammaanada oo waa in qofku ka fogaadaa beenta marka uu hadlayo kana dhabeeyo ballanqaadyada uu samaynayo cadaaladda xaggeeda waxay caqliyada badqabka lihi isku raaceen inay tahay tiir lama horaan u ah taagidda dowladaha waxaana cadaaladdu noqonaysaa in qof walba la siiyo wuxuu mudan yahay iyadoo aan laga yarayn ama aan loo badin dhowrsanaanta ayaa iyana ah sifo ay muhiim tahay inay ku tilmaanaadaan mas-uuliyiinta iyo dhammaan howlwadeennada islaamka qayb walba tan oo ka mid ah waxyaabaha ilbaxnimada ah ee uu islaamku jaahiliyadda uga gedisan yahay rifqiga iyo uturidda dadkana waa tilmaan asaasi ah iyo tiir lama horaan u ah jiritaanka dowladaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam aad ayuu u daneeyey allahna waxa uu ku tilmaamay rasuulkiisa inuu ahaa qof u tura oo u naxariista saxaabadiisa si kastaba ha ahaatee markii ay muslimiintu xoogga saareen taagidda maamulka islaamiga ah dadka hawshaasi u kacayna ku tilmaanaadeen sifaadkaasi wanaagsan waxay allah kadib suurageliyeen inay taagaan xadaaradda islaamiga ah si waaqici ahna dhulka loogu arko
مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى والباب
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa qaybta lixiyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
هيا نعد لله نفتح صفحة فيها ابتغاء للرضا وثواب مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب